بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد وحين ولي كقدة شراء معلمت منهج أهل السنة رحمهم الله تعالى كصابصا مسائل الأسماء والأحكام أما مسائل الحكم على الناس وإن كشري معلم شناد macaalimta aynu soo qaadayno ee muhiimka ah baabkaas cinda ahli sunnati waljamaca waxaa weeye ahlu sunnuhu way kala soocaan altakfiiru biliطlaaq si sifaad iyo uun ah oo aan qof hebel la lahayn in la dhaho qofkii saa yeela iyo dadkii saa yeela ama waa gaal ama waa gaalo iyo waxay kala soocaan qof mucayana in gaalnimo loo nisbeeyo oo la yidhaahdo hebel ama heblaayo waa gaal faraq baa u dhexeeya cindahum raximahum llahu tacaala oo marka ay yidhaahdaan qofkii saa yeela waa gaaloobay qofkii saa yeela waa gaaloobay kii adugu aada u malayso oo sidii si og buu yeelay aad tidhaahdaba inaad ku nabto oo saarto macnaheedu ma aha qofka mucayanka aha marka gaalnimo loo nisbaynayo ama xukun kale la siinayo wuxuu u baahan yahay shuruud inay inuu oofsado qofkaasi si uu xukunkaa u qaato mawaanic ka reebaysa oo jahligu ka mid yahay oo ilowshi waxaan idhaahdaa sahwi kale iyo khata ku yimid oo qofku isagoo wixii dheh islahaynba hadduu yidhaahdo sida midka uu nabigu inoo sheegay sala allahu alayh waali wasalam inta gaadiidkiisii ka lumay isagaoo meel bahgooye ah aada u yaaban uu neefkii gaadiid ahaayo biyuhu iyo cuntada usoo rarayn markuu usoo noqday wuxuu yidhi allahuma anta cabdii wa ana rabuk nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh ali wasalam akhطa'a min shiddat اlfarax inuu addoon sidaa dhaho ilaahay anaa rabbi u adhaho dee gaalnimo wey laakiin inuu qofkaasi khaldamay oo hadalkaa uusan u jeedin inuu dhaho buu nabigu inoo sheegay sal ly slm marka qofkii haddaad dhahdo kelimatu kufri buuba yidhi iyadoo aan la hubsan marka inuu ku khaldamay iyo inuusan ku khaldamin oo maanica khata ahi uu jiri karo haddaad aayar dhakada u saarto oo qofka hadhow marka la weydiyo ladhaho saa ma tidhi uu yidhaahdo ma dhihin oo la yidhahdo waaba ka hadalkaaga u yidhahdo uma jeedin waxa weeyaan wax maanic ahoo ka reeba xukunku inuu qabtona waa inaan la helin shuruuddii lagu gaalaysiin lahaay oo dhanna waa inay mutawafir tahay oo waa inaan meeshii jahli jirin waa inaan mararka qaar ta'wiil saa'iqahi jirin waa in wax maanic ahoo arrintan ka reebaya in xukunkaa la siiyo qofkaa marka la waayo oo dadka ahlu cilmiga ahi ay taxriiriyaan markaa kadib ayaa axkaamtii uu mutaystay markaa la siin karaa waa qofka gaar ah marka la leeyahay hebel ama koox hebel iyo wixii la mida waxaad arkaysaa ahlu sunnuhu raximahum llahu tacaala si itlaaqaba waxay odhanayaan qofka jahmiyadu waxay odhanaysa yidhaahda oo ilaahay sifaadkiisa nafiya waa gaaloobay bay dhahayaan haddana marka loo yimaado jahmiyadii ka daa'ifa ama ka acyaan waa ka tawaqufayaan rag badani raximahum llahu tacala inkastoo ay jiraan rag gaalaysiiyey oo ibnqayim raximah llahu tacala nuunyada uu ku sheegay walaqad taqallada kufrahum hamsuuna fi cashrin min alculamaai fi lbuldaani bal qad xakaahu qablahum walaalakaiyu limaamu xakaahu qablahum bal qad xakaahu qablahu tabaraani suu sheegay rag badan oo ilaa shan boqol uu ku tilmaamay ayaa gaalaysiyay lakiin haddana kumayaal kalaan iyaguna gaalaysiin jirin oo sida imaam axmed iyo raximah llahu tacaala u ducayn jirayba hadduu doono in ilaahay soo hanuuniyo marka markii shayga tacyiin ahaan loo yimaado iyo faraq baa u dhexeeya marka laleeyahay qofka saa yeela qofkii waxaa inkira waa gaaloobay qofka ficilkaa sameeya waa gaaloobay faraq baa u dhexeeya cinda ahli sunnati waljamaca raximahum llahu tacaala shaykh lislaam ibni taymiya raximah llahu tacaala waxaa hadalkiisii ka mid ahaa wakuntu ubayinu lahum waxaan u caddayn jiray buu yidhi anamaa nuqila lahum can salaf walaimati min alqowl wixii looga soo naqliyey a'imadii iyo salafkii oo min alqowli bitakfiiri man yaquulu kada wa kada oo ah in la gaalaysiiyo qofka saa iyo sidaa yidhaahda salafka laga soo naqliyey ee laga wariyey waxaan dhihi jiray buu yidhi oon u sheegi jiray arrinkaasi inuu xaq yahay fahuwa aydan xaq lakin yajibu atafriiqu bayna aliطlaaqi waاltacyiin laakiinse waxaa lagama maarmaan oo waajiba in la kala sooco xukumka itlaaq ahaan loo dhahayo qofkii sidaa iyo sidaa yeela waa gaal iyo tacyiinka marka la leeyahay hebel baa gaala waa in la kala soocaa ayaan iyadan u sheegi jiray buy maxaa yeeley fa ina nusuusa alqur'aani fi lwaciidi mutlaqa ka qowlih maxaa yeeley nusuusta waciidka qur-aanka kusoo aroortay waa mutlaqa oo yani fulan ilmucayan keliyaata ka hadli mayso ka qowlihi ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naara wasayaslawna saciira sida aayadda uu alla leeyi subxana wa tacaala kuwa agoonta xoolahooda cunaya si gardarra-a ku cunaya naar un bay calooshooda ku cunayaanoo naarna way geli doonaan waxay caloosha gelinayaan naar weeye marka inaad adigu qof marka u nisbayso xukunkaa ah inuu naar gelayo naar cunayo adoo aan ogeyn xoolaha u cunay ma xoolo ogoonba ma kuwo kalaa ka dhalan mayso inaad dhahdo qof hebel waxa weeye naar gala weeyo oo naar buu cunayaa maxaa yeelay ilaahay baa wuxuu yihi in aladiina yaakuluuna amwaala alyataama oo aad aayaddaa u daliishatid iyadoo aan la ogeynba hebelkanu inuu xoolo agoonba xataa hayoba ama uu cunayba ama hadduu cunay inuu weji xaqa ku cunay iyo weji aan xaq ahayn inuu ku cunay aan la kala garanayn haddaad adigu u nisbayso oo qur-aanna u daliishato munaasib ma ah sifadaa qofkii yeesha baa si iطlaaqa qur-aanku uga hadlay wakadalika waxaa saasoo kaleeta ah buu yidhi ibnu taymiya raximah اllahu tacaala saa'iru ma maa warada waxa ku soo arooray man facala kada wa kada qofka sidaa yeela falahu kada qofkii saa yeela saasuu helaya yani qofkii dembigaas ku dhaca dembigaa jazaagaasuu helaya qofkii ficilkaa la yimaada waa gaaloobaya ama faasiq buu noqonaya mubtadic buu noqonaya wax la midkaa oo dhami waa sida faina hadihi muطlaqaة caama wahiya bimanزilati qowli man qaala min aلslf man qaala kada fahuwa kada waa waxaasoo dhami waa hadal caama oo muطlaq ah waxayna u dhigan tahay oo la mid tahay hadallada laga soo naqliyo can bacdi salaf raximah llahu tacaala oo ay odhanayaan sidaa qofkii yidhaahda waa jahmi maalan qofkii sidaa yidhaahda waa mubtadic qofkii sidaa yidhaahda waa murjic iyo wixii la halmaala ay odhanayaan marka qof alla qofkii marka adigu kaasoo horbaxa oo aad uga shakido sidoo kale marka inaad ama waa mubtadic ama waa murjic ama waa khawaarij ama waa gaal inaad dhahdo hadalkaa culimada looma daliishan karo maxaa yeeley iyagu waxay ka hadlayeen wax caam ah uma shaksu lmucayan haddana shaksigii mucayanka ahaa atiiba haddiiba xataa ay sugnaato fii xaqihi awsaaftaas inuu qaadan karo ama fisqiga ama bidcada ama gaalnimada ee afcaasha uu sameeyey hadday ka ratibmi karto yaltaqii xukmu lwaciidi fiihi xukunka waciidka ee ku soo arooray qofka ficilkaa sameeya ama naar ahaa ama muxuu ahay wixii la mid ahaa inuu ballaaqi noqdo oo ilaahay ka kor qaadaaba laga yaabaa bitawbatin tawbad uu keenay aw xasanaatin maaxiya ama xasanaad wanaagsan oo uu sameeyey waxaa weeye oo ilaahay baa subxana wa tacala sidaa inoo sheegay aqimi salaata liduluuki shamsi ilaa gasaqi leyli waqur'aan alfajri ina qur'aana alfajri kana mashhuuda ilaahay baa subxana wa tacaala wuxuu marka inoo sheegay ina alxasanaati yudhibna asayi'aat xasanaadku waxyaalaha aan wanaagsanayn ilaahay baa xasanaadka ayaa wuxuu ku tirayaa wixii aan wanaagsanayn ee qofka ka dhacay ilaahay baa xasanaadka ku tiraya aw masaa'iba mukafira ama ilaahay masaa'ib dhibaato qofkii ku dhacday oo dembi dhaaf alla uga dhigaya jiraya aw shafaacatin maqbuula ama shafaaco ilaahay uu aqbalay oo ambiyada iyo malaa'igta iyo saalixiinta iyo ilaahay subxana wa tacala uu shafaaco u ka aqbalay baaba laga yaabaa in ilaahay dembigii waciidkii ka dhalan lahaa dembiga uu sameeyey in ilaahay kaga dhaafo watakfiiru huwa min alwaciid takfiirkan qof mucayana gaalnimo loo nisbaynayana waa jinsiga waciidku ka mid yahay waxaa laga yaabaa marka wixii uu mutaystayba ee xukun ahaa ee ka ratimi lahaa jazaaga aakharo in ilaahay ka dulqaado baaba laga yaabaa oo uu towbad keeno ama xasanaad wanaagsan oo uu horay u sameeyey ilaahay kaga dulqaado ama masaa'ibtaa ku dhacaysa in ilaahay kaga tirtiro ama shafaaco kale in ilaahay subxaana wa tacaala u aqbalo shafaacata shaaficiin inuu ilaahay ka qeyb geliyo oo sidaa loogu dambi dhaafo ayaa laga yaaba marka dadku waa inayna ku khaldamin gaar ahaan dadka dalabatulcilmiga iyo dhalinyaradu waa inayna ku khaldamin aqwaasha a'imata ahlisunna sida loo soo naqlinayo waa inayna ku khaldamin haddaad aragto nin caalimo laga soo naqliyay qofkii sidaa yidhaahda waa mubtadic qofkii sidaa waa murjic qofkii sidaa yidhaahda waa gaal qofkii sidaa yidhaahda waxa weeye waa malcuun iyo wax la mida adigu kaad rabto inaad dul saarto ha u malaynin in hadalkoodu xamili karo hadalkoodu wuxuu la egyahay uun sifada ay ka hadleen sifada noocaas adigu marka qofkana aad rabto inaad ku tanziiliso nusuustan aimada salafka aqwaashoodii ah ama aayadaha ama qur-aanka qofka aad rabto inaad dhalada u saartid yaa og inuu mutaystay isagu waa wax waa maxal gaaroo sidiisa in loo taxriiriya u baahan qofkaasi waxaa ma sameeyey oo matalan haddii qof suuqa inta laga soo qabto muslimna oo iska socda dhab inta la siiyo la yidhaahdo ilaahay wuxuu yihi wasaariqu wasaariqatu faqطacuu aydiyahumaa marka ninkani waa gacanta in laga gooyo wey ilaahay baa sheegay in gacanta laga gooyo haddii sidaa la yidhaahdo oo qofka yidhahdo war qofka yaan gacanta laga goynin oo wixii ma sugna yidhaahdaan la dhaho wuxuu diidan yahay sharciga ilaahay sidaasoo kale runtii waxaa ah markii la dhaho war dadkan gaalnimada loo nisbaynayo ha laga daayo yaa ogaaday inay gaaloobeen ma adaa aduu weydiiyey ma asagaa waxa weeyaan qaadi la horgeeyey oo qirtay waxyaalo gaalnimo ah mise adiga unbaa hayar waxa weeyaan qofkii sidaan anigu rabay bay yeeli waaya waa gaal dhahaya haddaa dee tidhaahda waxba isbedeli maayaan sida nin aan saariq ahayn ba hadda inta lasoo qabto oo qur-aan loo akriyo gacanta haddii laga gooyo uusan qofkaasi saariqna u noqonayn xukunka lagu sameeyeyna uu jawriga gardarrow yahay ayuu kan kalena ee dadka gaalnimada loo nisbaynayo ama bidcada ama waxa la midka ahina saasoo kaleu noqonaya wuxuu rabaa qofkaas in la hubsado hal tawafarat fiihi shuruud shuruuddii uu qofkaasi ku gaaloobi lahaa hadduu ficilka ama qowlka uu sameeyey gaalnimo yahay ma la helay ma ka zuushay mawaanicdii ka mancii lahayd in xukunkaasi qabto oo uu aakhare iyo adduunba loo qabto ficilkaa uu sameeyey inuu ficil gaalnimo yahay oo uu sidaa ku naargelayo ma jirtaa arrintaasu waxay u baahan tahay hubin iyo taxriirin bay u baahan tahay yaan lagu khaldamin marka nusuusta waciidka caamka ah iyo sifaadka wixii saa yeera waa gaal iyo wixii saa yeera ka hadlaysa ama culimada laga soo naqlinaya aimata ahli sunna ama laga soo naqlinaya kitaabka iyo sunnada ee qof mucayana qoorta loo gelinayo yaan lagu khaldamin oo marka lagu yidhahdo warkadaana hamoodin dadku inay diidayaan muxuu ahaaye kitaabkii iyo sunnadii ama xukunka ilaahay inaynan rabin ha u qaadanine adigaa wax kaa dhiman yihiin adigu iftiinso masaladan oo manhajka ahlu sunnaha mid aan ahayn inaad hayso bal iska hubi ahlu sunnuhu waa waa u kala soocan yihiin arrintan markii qof gaara sidiisa loo xukumayo wuxuu u baahan yahay in la taxriiriyo oo teeda kale nin walibaa iska xukumi maaye qadaagii sharciga ahaabaa la horgeynaya wuu isdifaacayaa oo waa doodaya dadkii culimada ahaabaa qiimaynaya qofkani waxa uu ku dhacay ma wax maanic ah baa u geeyey mise muxuu ahaa ma isagoo mukhtaar ahoo sidan raba oo iraadadiisa ay tahay buu sameeyey macaalim buu ku ahaayoo ma ogaa majaahil buu ka aha waxaasoo dhami taxriirin wax u baahan wey laakiin muslim ilaahay oo meel iska degan oo aadan adigu weligaa waxba u sheegin waxbana aadan weydiinin inaad dhahday anugu say yeelayaan ilama qumanaa sidaa darteed gaalo wey in la laayana waa bannaan tahay oo weliba ficil ahaana loogu sii daroo la laayo madhabkaasu madhab aada iyo aada runtii uga fog weeye manhajka ahlu sunnaha raximahum llahu tacala ee masaa'ilkan ku saabsanaa madhab aada iyo aada uga fog weeye dadka sidaa moodaya manhajka ahlu sunnuhu inuu yahayna waxay uun daliil u tahay saynu horey usoo sheegnay ama inay hawa hogaaminayso ama inaysan manhajka ahlu sunnaha tafsiil ahaan u garanaynin labadaa midun bay daliil u tahay walidaalika waxaynu leenahay aada iyo aad ha looga digtoonaado ha layska hubiyo qof mucayana marka gaalnimo loo nisbaynayo ama fisqi loo nisbaynayo ama xukun mucayana oo wasfi mucayana la siinayo xukun mucayana ka ratibmayo waa in arrinkaa aada iyo aad loo hubsado oo loo kala sooca qodobka lixaad ee isaguna ka mid ah macaalimta manhajka ahlu sunnaha ee ku saabsan baabkan alasmaa walaxkaam waxaa weeye dadka ahlu sunnaha waxaa lagu yaqaanaa raximahum llahu tacaala axkaamta ay dadka ku xukumayaan iyo awsaafta ay siinayaan ma aha mid ka dhalanaysa awhaam iyo ismootiis iyo male sidaynu horeyba usoo sheegnay inaynan ahayn mid ka dhalanaysa waxay iyagu jecel yihiin oo aynu horey usoo tilmaanay qofku hadduu gaal baa tahay ku dhaacataa inaadan adigu gaal baa tahay ugu jawaabayn xagga yani naftaadu wixii ay rabtay saasaa laysaga ilaalinaya tanna waxa weeyaan ismoodsiis iyo male inaan waxba lagu xukumin maxaa yeelay ina bacda adanni ifm baa ilaahay subxana wa tacaala ina yidhi inaadan qof adigu si isu kaa madoobaysay ama aad ismoodsiisay inaadan qof dhan diintiisii ku waxyeelay oo islaamnimadii aadan kaga qaadin oo kaga salbin oo aadan sidaana dhihin gaalnimadaasi waxay u waajibinaysaa inuu naarta ilaahay ku waaro lama ogola walidaalika nabigu sala allahu alayh waali wasalam markii uu ummadda kala hadlayay a'immada inaan lagu bixin oo aan lala dagaalamin waxaa ka mid ahaa wuxuu yidhi ilaa an tarow kufran bawaaxan inaad aragtaan gaalnimo cad cindakum min allahi fiihi burhaan oo ad ilaahay xaggiisa xujo uga haysataan un mooye ha ku bixina ninkii imaamka ahay oo hala dagaalamin yacni casligiisa waxaa keeni kara uun gaalnimo aan qarsoonayn oo bawaaxa oo caddaatay oo ilaahay agtiisana xujo loo haysto oo lagu dhaho qofkan maxaad xukunkan u siisay markii aakhare la dhaho dee wax daliilahoo waadixoo qaaica waa inuu yahay ee anigu saasaan u maleeyey iyo saasaan mooday iyo hadalka saasuu uga dan lahaa iyo muxuusaa u yidhi waxa waa inaynan ahayn wax waadixa oo qofku isaguna iltizaamay oo ogolaaday oo makhraatina loo haysto ilaahay agtiisa oo xujo ku taagan waa inay noqotaa walidaalika baa ibn abilciz alxanafi raximah اllahu tacala isagoo arrintaa ka hadlaya sharxiisa taxaawiyada wuxuu yihi wa ama shaksu lmucayan qofka mucayanka ah idaa qiila hal tashhaduuna anahu min ahli اlwaciid haddii la dhaho ma ka marag furaysaan qofkaasi ahlu waciidkii inuu yahay oo kuwa ilaahay naarta u yabohay inuu yahay aw anahu kaafirun ama inuu gaal yahay ma ka makhraati kacaysaan haddii la dhaho qofka hebel ah ama heblaaya ah fahada laa yushhadu calayhi ila biumuurin tajuuzu macahu shahaada arrintaa laga makhraati kici maayo arrin ay ku bannaan tahay in laga makhraati kaca mooyaane oo shuruudihii oobsatay waxaad yani waxa uu laga makhraati kaca waxaad yaqiin u og tahay waxaad yaqiin u og tahay unbaa laga makhraati kaca marka shahaadadan qofka makhraati looga noqonayo waa gaaloobay iyo waa ahlu waciid iyo naar buu gelaya waa wax wixii shahaadada lagu furi lahaa uun iyo bayinadii wax cuskan un inuu noqdo un weeyaan buy fainahu min acdami اlbagi maxaa yeelay gardarrada ugu badan ee ugu weyn waxa weeyaan buu yidhi an tashhada calaa mucayan inaad qof mucayana makhraati uga furto ana allaha laa yakfiru lahu inaan ilaahay u dembi dhaafayn walaa yarxamuhu inaan ilaahay u naxariisayn bal yukhaliduhu fi الnaar weliba naartu ilaahay ku waarinaya inaad sidaa ku qirto waa gardarrada u weyn waa bagi yaa kuu dirsaday adiga maxaad ku ogaatay maxay xujo oo ku qotontaa inaad adigu qof qofkaa hebela dhahdo waa gaal ama waa murtad ama waa mushrik oo ilaahay u naxariisan maayo oo ilaahay u dembi dhaaf maayo o ilahay naartuu gelinayaa waa gardarro weyn shaqo laguu dirsadayna ma ah markaasuu ibn abilciz alxanafi raximah llahu tacaala wuxuu soo arooriyey xadiid abu daawuud uu soo saaray fii sunanihi raximah llahu tacaala oo sheekh alalbanina uu ku tilmaamay inuu yahay xadiid xasan ah oo uu kaga hadlay kitaab اladab abu daawuud raximah llahu tacala bal fiiri suu ugu canwaneeyey marka baabka wuxuu yihi baabu الnahyi can اlbagi baabka ku saabsan in la iska nahiyey in dadka la gardaraysto oo la dulmiyo o lagu xadgudbo marka xadiidka abu hurayra radi allahu canhu ayuu abu daawuud fii sanadihi kaga wariyey wuxuu yihi abu hurayra kana rajulaani fi bani israa'iila mutawaakiyayn laba nin oo reer bani israa'iil waxaa jiray walaalaa oo saaxiiba ahaa fakaana axaduhumaa yudnibu walaakharu yajtahid midkood baa dembaabi jiray oo dembiga geli jiray walaakharu yajtahidu fi lcibaada midna cibaadada ayuu ku dadaali jiray fakaana laa yazaalu lmujtahidu yara alaakhara cala adamb kii mujtahidka ahaa ee cibaadada ku dadaali jiray marka wuxuu arki jiray kii dembiga samayn jiray fayaquulu aqsir markaasuna war dembiga iska kala yarayo iska da fawajadahu yowma calaa danbin maalin buu marka dembi isagoo ku jira arkay oo helay faqaala aqsir markaasuu war dembiga iska da faqaala khallinii warabbii war aniga iyo ilaahayga iyo rabbiga isu kaaya daa buu yidhi kiina abucifta calaya raqiiban ma anigaa la iisoo kaa diray un inaad ikaantaroosho oo muraaqabayso oo xisaabiso faqaala wallahi laa yakfir allahu laka markaasuu wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay inaan ilaahay kuu dembi dhaafayn aw laa yudkhiluka allahu ljanna ama ilaahay jannada ku gelin maayaba ku dhaartay faqubida arwaaxuhumaa markaasaa naftoodii la qibdooday oo ilaahay baa ofsado labadiiba way dhinteen markii ay dhinteen faijtamaca cinda rabbi alcaalamiin alla agtiisa ayay ku kulmeen faqaala lihada lmujtahid kii dadaali jiray cibaadada ku dadaalayay baa ilaahay wuxuu ku yidhi akunta bii caaliman aniga miyaadi ogeyd saan yeeli doono aw kunta calaa maa fii yadii qaadiran ama waxa gacantayda ku jira ayaad adigu awaad u lahayd inaan saan doona ka yeelo inaad iga mancdo oo inaan kaan raba naxariistayda geliyo kaan raba u dambi dhaafo ma ma adigaa iska arrintaa ishortaagi karayay wa qaala lilmudnib kii dembaabayna wuxuu alla ku yidhi idhab faadkhuli ljannata biraxmatii orodoo tag oo jannadana naxariistayda ku gal wa qaala lilaakhar kii kale ee markii hore isagu waa dadaalaysaa islahaana wuxuu ku yidhi idhabuu bihi ila annaar naarta ordayoo la aada naarta u kaxeeya baa leh maxaa yeelay wuxuu isku daray inuu ninkaa muslimkaana dulmiyey oo naxariista ilaahay u diiday ilaahayna uu ku been abuurtay subxaanahu watacaala oo uu ku yidhi ilaahay jannada ku gelin maayo isagoo isagoo aan arrintaa gar iyo awood midna u lahayn abu hurayra radia allahu canhu marka wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi takallama bikalimatin awbaqat dunyaahu wa aakhirata ilaahayga naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay ee wuxuu ku hadlay kelimada aakhare iyo adduunkiisii baa halaagtay waxaan marka sida dhibka yar la isaga leeyahay kaasi waa murtad kaasi waa gaaloobay kaasi waa ahlu naar waxaa la leeyahay ee haddii la rabo inta la laayo weliba ilaahay lagu mahadinayo oo la doonayo in janno lagu galo sidan un bay u khatar badan tahay bal ha la ogaado ninkaa cibaadadii ku dadaalaya ee ninkaa uu ku arkay macaasida iyo xumaanta sidaa keliya ku xukumay ee yidhi sidan alla ilaah inaad janno ku gelayn ilaahayna kuu dambi dhaafaynin waxaasaa ka raacay isagii xadgudubkii iyo bagyigii iyo dulmigii uu samaynay marka ahlu sunnuhu raximahum ullahu tacaala bagyiga iyo dulmigaas waa ka taxadaraya leannahu waa bagyun fi lxukm gardarre iyo xadgudub weeyaan aan aan ku dhisnayn cadaalad weeyaan inaad dadkii hawadaada iyo iyo malahaaga iyo sida sukaa madoobaysay ee aada ismoodsiisay inaad dadka ku wada xukunto oo midna aada naarta u dirto midna aada hayhaata ka tuurto arrinkaasi gardarro wey cadaaladna ma ah waxaa la doonayaa marka waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl cadaaladdiina waxaa la rabaa inay tahay dee mid bayino ku qotonta oo maa yajuusu macahu shahaada baa loo baahan yahay shuruuddii ma oofsaday qofkan mawaanicdii ma la waayey iyo wixii la mida waxaa la doonayaa hadal aakharo lagu badbaadi karo in la dhahaa la doonaya laakiin kaa kubadaya inaad aakharo adigu naarta mutaysatid oo weliba sababka aad naarta ku galaysa uu yahay kuwa aad adigu islahayd naartay gelayaan oo aad naarta u dirtay oo lagu yidhi been baad sheegaysay adigaa naarta gelaya runtii wax sahlan ma aha waana wax khatartiisana ahlu sunnuhu marka raximahum ullahu tacaala aad bay uga taxadaraan mugdi mugdiga iyo ismoodsiiska iyo saasaa lalahay kaasi waa gaal iyo hebel waa gaal iyo waxaasu wax shida yar ama fudud ma aha wayna iska ilaaliyaan sidoo kale ahlu sunnuhu raximahum ullahu tacaala waxaa qawaacidooda ama usuushooda ka mid ah ama macaalimta manhajkooda baabkan anahum yaxkumuuna cala aldawaahir wayakiluuna asaraa'ira ila allah wixii dadka uga muuqda unbay ku xukumayaan wixii ay dadku hoosta ku haystaan iyo qalbiga ugu jira ay qarsanayaanna ilaahay baa og maxaa yeelay nabiguba sida uu sheegay sala allahu alayh waali wasalam laynama farin inaynu dadka qalbigooda jeexno oo waxa ay hoosta ku wataan inaynu ogaano innaga la inooma dirin waxaa uun daahirkee ka muuqda haddii daahir inooga muuqdo ay masaajidda camirayaan oo shacaa'irta islaamka kale ay oogayaan intaa wax dhaafsiisanoo adigu aadan arkayn dadka inaad ku xukunto oo kii aad arkaysayna aad waxba ka soo qaadi weydo gardarro weeyaan runtii wax laynagu kalifayna maba ah waxa daahirkii waa waxaan aragno oo waxbaan ku dhisi karnaa laakiin wax inaga qarsoon oo aan inoo muuqan in wax lagu dhiso gardarro weeye waxaynu kari karnana maba ah nabiga sala allahu alayh waalihi wasalam waxaa dhacday in cali ibni abi aalib radia allahu canhu uu yaman ka soo diray waxoogaa dahaba oo aan weliba aada loo sii kala soocin oo aan la sifayn inuu soo diray oo kadibna nabigu sala allahu alayh waalihi wasalam rag uun markaa uu islahaa in la siiyo way mudan yihiin uu u qaybiyey ilaa afaren meelaha inuu u kala qaybiyey sida xadiidka muslim uu soo saaray can abi saciidin alkhudri radia allahu canhu marka nin saxaabadii ka mid ahaabaa waxaa la yidhi wuxuu u arkay arrintaa inay iyagu ka mudnaayeen oo raggii saabiqiinta ay soo dadaalay ahayn markaasuu wuxuu yihi annagaa kuwaa ka midnayn ka mudnayn nabigu sala allahu alayh waali slam ictiraadkaas waa waa dhibsaday oo wuxuu yidhi miyaydaani aaminayn wa ana amiinu man fi samaa ya'tiinii khabaru samaai sabaaxa masaa iyada oo waxyigu maalin walba galab iyo habeenba aroorba uu ii imanayo miyaydaan igu kalsoonayn oo i aaminsanayn mid baa marka soo kacay xadiidka lagu sifeeyey sifada wejigiisu suu u ekaa iyo noocuu ahaa madax xiiran oo indho goda leh oo wejigiisu soo taagan yahay oo sidaas baa hadlay oo wuxuu yidhi ittaqi llaha yaa rasuul allah nabigiibuu hadalka ku adkeeyey oo rasuulka ilaahayow waxaa weeye ilaahay ka cabso cadaalad samey hadal saas oo kale ah buu yidhi marka waa nooc gardaraa oo dawdhaafa weeyaan in nabiga sala allahu alay ali wasalam lagu tuhmaysto inuusan ilaahay ka baqanayn oo uusan cadaalad samayn markaasu wuxuu yidhi war haddaan anugu alla ka baqana maaan cadaalad samayn yaa ilahay ka baqanayo cadaalad samaynaya khaalid ibn alwaliid radia allahu canhu oo markaa goobta joogay ayaa wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow ii kaadi buu yidhi aan aan ninka qoorta ka jaray adrib cunuqahu markaasaa nabigu wuxuu yidhi sala allahu alayh waali wasalam iska daa lacalahu yusalli iska daa buu yidhi waxaa laga yaabaa inuu tukade markaasaa khaalid wuxuu yidhi radia allahu canhu wuxuu yihi wakam min musallin yaquulu bilisaanihi maa laysa fii qalbi imisaa tukata oo carabka ka sheegta ama afka ka sheegta waxayna qalbiga ka aaminsanayn oo ficilkan ama qowlkan ay samaynayaan ee waxay qarsanayaan u iskhilaafsan yihin markaasaa nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh waali wasalam inii lam uumar an unaqiba can quluubi اnnaas walaa ashuqa butuunahum aniga layma farin inaan dadka qalbigooda duleeliyo ama aan calooshooda dilaaciyo aniga layma farin oo waxa ay meeshaa hoose ku haystaan inaan ogaado aniga layma dirin buu nebigu yihi sala allah alay slam marka daahirkaa la xukumaya lacalahu yusalli inuu tukadaa laga yaabaa iska daa salaadaasaa lagu badbaadinaya laakiin haddaad tidhaahdo salaaduna waxba u tari mayso waxa aan ku xukumayana waa wax qalbigiisa ku jira oo diintuu necab yahay iyo waxa la mid oo adigu aan daahirkiisa ka muuqanin gardarro runtii cadaaladda aada uga fog weeye nabiguna sala allahu alayh ali slam dariiqadiisi ma ahayn ninkaa nabiga ku afceliyey ayuu khaalid yidhi waan dilaya markaasuu nabigu wuxuu yidhi ficilka uu sameeyey ficil qaab daran buu ahaa in nabiga sala allahu alayh ali wasalam ictiraadkaas gardarrada ah la muujiyo oo hadalkiisii la diido wax wax sahlan ma ahayn laakiin nabigu sala allahu alayh ali wasalam wuxuu ku badbaadiyey inuu dadka tukada ku jiro ninkaasu lacalahu yusalli iska daabiyo inuu tukadaa laga yaabaa intaasaa lagu badbaadiyey oo daahirkiibaa lagu dhaqmaya waa la arkaa inuusan wixiisu fiicnayn weliba xadiidka qaybtiisa kale iyo riwaayaadka kaleba waxay faa'iideynayaan markuu sii tegay xataa inuu nabigu yihi sal alla alay slam bal fiiri qadaadkiisa inta gadaal laga egay ba wuxuu yidhi yakhruju min di'di'i haada midkaa dhabarkiisa waxaa kasoo bixi doona dad waxa weeyaan qur-aanka isagoo dare akhriyaya oo laakiin uusan kalxamaha u dhaafaynin oo cibaado iyo khayr daahirkooda uu ka muuqdo laakiin aan khayr lahayn markaasaa lacalahu qaala haddana in xadiidka sida ku jirtay inuu yidhi baaba laga yaabaa haddaan aan soo gaadho kuwaasi markay soo baxaan la aqtulanahum qatla hamuud sida reer hamuud oo kale waan dabargoynaya waan baabi'inaya inuuba yidhi baa xadiidka iyadana ku sugan inuu sidaa ay u ekeen marka dadka sidaa u qaab daran ayaa nabigu sala allahu alayh ali wasalam ee uu sii sheegayaba khayrko khayr darradooda iyo sharkooda ayuu salaad ku badbaadinaya oo daahirka xukumaya marka dadkii hadday salaadu ku fillaan weydo dhiigoodii in lagu badbaadiyo manhajka ahlu sunnaha ma aha kaasi ee manhaj kala wey waa in salaadu dadka kaa celisaa inaad khayr iyo wanaagga ka muuqda ee inay tukanayaan oo masaajid camirayaan waa inaad ku badbaadisaa oo ku daysaa haddii laakiin sidaa la yeeli waayo oo wixii muuqday wax lagu xukumi waayo oo wax aan la ogeyn oo qarsoon dadka lagu xukumo dee nin waliba waxaa marka imanaysa inuu qofku rabo wuxuu rabo u nisbeeyo inuu yidhahdo kaas waa jaajuus inuu yidhahdo kaas waa gaal inuu yidhahdo kaas waa murtad oo hadhow waryaa sheegay iyo yaa ogaa midna aan la isweydiinayn baa meesha ka dhalanaysa oo dadka khiyaartoodii oo dhan marka sidaa lagu wada gaalaysiiyo oo lagu wada ridaysiiyo oo haddana dhiiggoodii lagu bannaysto oo ummaddii sidaa lagu baabi'iyo dhiiggoodii lagu xalaalaysto ayaa ka dhalanaya marka sidaa daahirka ah baa loo daynaya ahlu sunnuhu dadka daahirka ka muuqda bay xukumaan alimaam axaawi raximah llahu tacaala wuxuu matnigiisa matniga caqiidadiisa ku sheegay oo yidhi wanusami ahla qiblatina muslimiina mu'miniin dadka qibladayada u tukada ee masaajida camiraya waxaanu ku magacaabaynaa muslimiina muminiin muslimiin inay yihiin oo muminiin yihiin maa daamuu bima jaءa bihi الnabiyu salى اllahu alayh waslama muctarifiin walahu bikuli ma qaala waahbara musadiqiin inta ay wixii nebigu la yimid sala allahu alayhi waalihi wasalam aqoonsan yihiin oo ictiraafsan yihiin oo wixii uu nebigu yidhi sala allahu alay slam dhammaantii ay rumaysan yihiin waxa weeyaan waa muslimiin mu'miniin aanu anagu odhanaynaa magacyo kala siin mayno waa gaalo waa wax kale iyo waa murtadiin iyo anagu dhihi mayno mar haddii ay tilmaantii muslimiinta leeyihiin iyo ahlu iimaanka oo salaadii ay xaggii qiblada u tukanayaan diintiina ay ogol yihiin oo ayna diidanayn nabigu wuxuu sheegayna waa run ay leeyihiin oo ay leeyihiin ayna beeninaynin annagu sidaasaanu u daynaynaa buu yihi raximah llahu tacaala wuxuu kaloo yidhi walaa nashhadu calayhim bikufrin walaa bishirk walaa binifaaq gaalnimana uga marag furi mayno shirkina uga makhraati furi mayno dhihi mayno waa mushrikiin ama waa kafaro waa gaalo walaa binifaaq iyo munaafaqnimo iyo waa munaafiqiin dhihi mayno maa lam yadhar calayhim shayun min dalik haddii uusan kas ayna kasoo muuqanin oo daahir aynan daahirsanin oo iyagu ayna caddaysanin wax arrintaa ka mida wanadaru saraa'irahum ila allah waxaa u qarsoonna ilaahay baanu uga tegaynaa anagu oo intaa u dhaafi mayno saasuu yidhi imaamku raximah llahu tacaala abu jacfar aلطaxaawi raximah llahu tacaala nabigana waxaa ka sugan sala allahu alayh waalihi wasalama inuu yidhi man sallaa salaatana qofkii salaadayada tukada wastaqbala qiblatana oo qibladayadana qaabila wa akala dabiixatana oo dabiixadayadana cuna iyo waxa aanu gowracno fahuwa lmuslim lahu maa lilmuslimi wacalayhi maa cala lmuslim kaasi waa muslimoo wixii muslin lahaana wuu leeyay wixii muslin laga rabay ee dushiisa ahaana isna waa dushiisa oo waa laga rabaa maxaa marka calaamadda lagu soo soocaya ay tahay qofku inuu dadka salaadii ay tukanayeen tukanayo qibladiina u jeedo waxay qalanayeenna uu la cunayo oo uusan muslimiintii isagu gaalaysiinaynin intaasaa qofkii ku filan laakiin dadka ahlu quluwiga ah ee baabkan ku xadgudba alasmaa walaxkaam ceebaha ay leeyihiin waxaa ka mida iyo iyo aafaadkooda waxaa ka mida inay dadka maxaasinta iyo waxa wanaagsan ee daahirkooda ka muuqda inayna waxba ka soo qaadaynin oo ay iska daynayaan axkaamtana ay ku dhisayaan dadka ay siinayaan wax iyagu ay ismoodsiiyeenoo ay leeyihiin waxaasuu sameeyey waxaasuu qarsaday waxaasu kadaa waxaasuu aaminsan yahay iyo wax lamida oo aan si loo gartaba jirinba dadka qulubtooda xataa haddii la jeexo aan laga soo helayn wixii daahirka ahaa ee muuqdayna waxba lagu dhisi maayo waxa aan la garanayn oo aan muuqanna waxbaa lagu dhisaya o axkaam baa lagu samaynaya ahlu quluwiga iyo dadka ahlu sunnaha manhajkooda khilaafsan ayaa saa lagu yaqaanaa aad iyo aad bay marka tahay runtii in looga digtoonaado waana gardarre iyo jawr sida xadiidka aynu horay ugu soo marnay abu daawuud raximah llahu tacaala uu ku soo arooriyey sunankiisa ninkii reer bani israa'iil ee walaalkii kale ku yidhi naarta ilaahay kuu naxariista kuu dambi dhaafi maayo naartaa gelaysaa siday gardarro u ahayd marka gardarradaa runtii in aad iyo aad looga digtoonaado ayaa loo baahan yahay oo aan lagu degdegin abwaabtaa insha allahu tacala majliskana intaasaynu kusoo koobaynaa halkaa ayaynu kasii wadi doonaa inta inoo dhiman subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayk